bismiillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal caawa waa habeen khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha rabiicu thaani sanada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri idaacadda islaamiga al-andalus waxay waraysi gaar ah la yeelanaysaa waaliga wilaaya islaamiga ee banaadir sheekh muuse cabdi caraale sheekhan alwaali ugu horeyntii kusoo dhawow idaacadda islaamiga al-andalus waa ku dhowahay jazakum allahu khayr sheekhan alwaali magaalada muqdisho waxaa ka socda dhulboob aada u xoogan maxaad kala socotaan arrintaasi haddaad tihiin wilaaya islaamiga ee banaadir bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin sala wasalam calaa nabiyina maxamed walaalow dhulboobka socda mid maanta iyo shalay bilowda maaha waayihii dambe oo dhan waa socday annaguna ishaan ku haynay inaan isha ku haynay keliya maahane waxa weye diiwaangelin dhulalka la dhacay oo la boobay oo dadka laga barakiciyey iyo dadka kulugta leh ama dalaal ha ka noqdeen ama ganacsato leegada ha noqdeen ama qolada kooxda riddada nimanka wax burburinaya oo saraakiisha hakaca ha noqdeen kulliga annagu arrintaas waa wax noo diiwaan gashan waan rabna ilaahay idankiis maalin maalmaha kamid a insha allahu in lagu xisaabtamo waxaa ugu dambeysay dhacdada maanta oo ka dhacday ma yani meesha la yaasiinay ama wigley dhacdadaas waa dhacdo dhacdo aada u xanuun badan oo runtii si wax waxuushnimo ah oo tacaddi ah oo darxumo ah oo damiirka kastaa oo maarata yani jirkiisa ay ma iimaan oo qalbigiisa ku jiro ama jirkiisa naxariis ay ku beeran tahay kamaado waana wax waayahan soo socday wax hadda cusub ma aha waxaa ka horreeyay maalmihii hadda lasoo dhaafay waqtigii meesha la yidhaahdo tarabuunka iyo intu dhexaysa africa fil horseed meesha la dhihi jiray waa tii ragga dadka lagu baabi'iyey ceelasha biyaha meesha la yidhahdo maarata yani ayada saasoo kalea ka dhacday dadaa maarata yani ku baxay meeshan la yidhaahdo kuliyad jaalisiyaad iyo siis iyo halkaas dadaa ku baxay halkaasi meesha la dhihi jiray dabdamiska iyo erigaas iyo saybiyan halkaas kubada dhacay marka waa arrimo isdaba jooga maarata oo isdaba joogay oo dhacdooyina oo aan dadna loo aaba yeelaynin dad iyo dalna mid aan loo aaba yeelaynin oo dad danaystayaala oo damiirsawayaala ay maarata yani dad guudka kula tumanayaan oo shacabka ay ka oysiinayaan oo maalin walbaaba cabaadkooda iyo calacalkooda uu taagan yahay oo ciroole iyo maarata yani caruur midna aan la socgeynaynin marka walaalow waan la soconay si dhawaan ula soconay waana arrin diiwaan gashan oo maarata yani insha allahu aan dhumi doonin laguna xisaabtami doono maalinta ilaahay maarata u qadaro haddii alla yidhi waa tahay sheekhan alwaali maxaa ugu dambeeyey dhacdooyinka aad diiwaan geliseen ee ku aadan dhulboobka waxsi garguurta ka wada muqdisho waxaa ugu dambeeyey horta dhulka xamar oo danta guud ahaa oo ummadda soomaaliyeed nin nool iyo nin dhinta iyo nin jooga iyo nin maqan iyo nin dhala doona intaba ka dhexeeyey waxay noqotay in si dan shaksi ah loo boobo oo loo dhaco oo jeeb maarata yani shaksiya ay maarata yani lagu dhigto maarata yani hantidii dalka soomaaliya maarata iyo dadka soomaaliya ay lahaayeen dhacdada ugu dambeysay waa midda soo shaxmeed oo maantadan ka dhacday meesha la yidhaha siinaay suuqa siinaay suuq umadda caam ahaan ay u ganacsan jirtay oo dawladihii dalkaas soo maray ay maarata yani ay dhisheen oo ganacsi ahaan loogu talagalay oo ummaddu ay ku shaqaysan jirtay oo danyarta soomaaliyeed oo dhan ay u shaqo tegi jirtay oo dadku ay dukaamo maarata miisas iyo meelo yani gaargaar ay ku lahaayeen meeshaasoo ka warqabteen maalmihii dhaweyteen cagta la mariyey ayaa maanta dadkiioo meelay aadaan waaye oo kusoo xoogmay inay meelihii ay maarata yani ay dib ugu soo maarata yani gurya noqdaan ayaa waxaa lagala hortegay dhacdo aada u fooxun oo naxariis la-aan ah dadka shaksiyaadka ah arrintaas sameynayena oo horjooga ka ahaa oo maarata yani saraakiil kusheega ahaa oo arrintaasna waa arrin duuban oo arrin dhacdadaas dhac dhacda oo maarata la ilaawaayo maaha waa dhacdo qoran waana ilahay idankiisa maalin maalmaha kamid a insha allahu lagu xisaabtami doono oo ay cadaalad iyo nin walba xaqi uu lahaa iyo ninkii wax dulmiyey ninkii la dulmiyey intaba ay maalin insha allahu ilahay idankiisa ku dhamaca doonaan haddii alla idin sheekhan alwaali maxay tahay ujeedada waxsangar guurta ka leeyahay dhulboobkan baahsan uu ka wada muqdisho
walaalow arrintaas hadda waa arrin iska muuqata ninkaani waa nin maaratan ayaxa oo wuxuu reebaayay aysan jirin waa nin keligii ma talisa waa nin danaysta ah waa nin maaratan dadka dheeftooda iyo dhiigooda wax xalaashaday waxa uu reebaayana aysan jirin dowladnimona aan u qalmin haba yaraatee maxaa dowlad waxaa lagu yaqaanaa inay dalka iyo dadka inay yani ay ay u danqato oo dad dalkana ay maarata yani u danqato dadkana u ninkaani dalna u daqamaayo oo waa kan boodaayo oo xaraashaayo lacagihii dibadahaas maarata yani ugu raraayo oo dalka xaraashaaya dadna ka liximaayo waa kaa dadkii dan yartahay oo masaakiinta ahaa oo shalna xataa wiilashoodii uu dabka ku shubay ayagoo waayeelaha waa kan maanta guudka lagula timaadaas xariirka iyo silaca iyo foolxumada aada arkayseen maarata yani lagu sameynayay marka nin dal rabana ma aha nin dad rabana ma aha waa nin raba inay jeebkiisa ay waxgalaan oo isagu keligii uu noolaado oo maarata yani u meelahaas inta maarata yani waxgeysto oo keligiisa uu ku noolaado nin noocaas maarata yani ku fikiraayo waayo nin dalna rajo ka leh dadna rajo ka leh diinna maarata yani rajo ka leh aakhirana rajo ka leh wanaaka nin wuxuusha oo aada moodo inuu cadow soo dirsaday oo raali gelinayo u shaqeynaayo ayna ku fiirsanayaan kuwa soo caleema saaray iyo kuwa maarata yani soo tabantaabay iyo dawladihii isaga maarata yani usoo idmaday hawshaan aada moodo inay maarata yani arrintaas ay raalli uga yihiin oo ayagu ay maarata yani ay ay ay danaynayaan iyo sidaa dadka loola dhaqmo ayaa ka muuqata marka waa nin damiir aan lahayn dadnimo aan lahayn diin aan lahayn dal aanu naxayn dadna aan ka naxayn dantiisa shaksigaa dalkaa keliya yacni inay ufusho uun maarata yani u samaystay xoog oo dadka u adeegsadana maarata yani samaystay dhaqaalo dana u abuuray dadka hadda maarata yani xamar salkaa dhulka lawada dhigay ganacsi ma jiro dekedii ammaanloota la xiray wax kasoo degaayo lama arko ganacsatadii maarata yani intaasoo jibaar la saaray maarata yani canshuurtii la saaray oo la barkiilaa la canshuuraya barkiilo meeshii tan iyo kintaal iyo container la cashuuraayo kiila kiila loo cashuura wax dad kasoo degaayo deked ka imaanaayo dhaqaalihiina halkaasaa turki iyo dibadda iyo maarata loo daldalaya dadkii adoo hadda waxay yani gacanku dareen noqday wax ay haayaan dadka dulka ka ganacsi gelayo dhowr dhowr milyan dad lahayo ku ganacsi jiro dhulka gashaday oo daafaha magaalada ku fagayso lahaa maanta waxa weeyaan dadkay isdalaayihiin dadkii ganacsatada ahaayo dhan waa maarata yani wax dalka ka cararay iyo wax aan maarata yani waxay maanta gacan ku hayaan aysan jirin ayaa ummadda ay noqotay marka ninkaani wuxuu abuuray barakac dadka soomaaliyad oo masaakiinta ahaa uu ku sameeyey oo maarata yani guryahoodii iyo hantidoodii iyo la baabiiyey oo la burburiyey naftoodii oo dhibaato la gaarsiiyey dhaqaalihii oo la burburiyey oo la baabiiyey waxaan waa cuquubo dadka daqowshada aha waayeelada aha haweenka maarata yani odayaasha isugu jiray sida maanta loo gabagabaynayo sidii loo gelayo sidii guudka loogu tumanayo wax la wada arkaayo oo ma maxfal weyn oo fagaara ka dhacaayo oo midihi uu sawiraayo wey waxa noocaasa marka in wanaag dambe laga sugo ama kuwa amsaashiisa maarata yani la rajeeyo waa waxaan maarata yani aan aan aan waxba kasoo dhexin wey waa tahay sheekhan alwaali marka kawlaay baandir ahaan maxaa go-aana oo idinkaga aadan arrintan dhulbabka ah annaga waa waa horena waa u sheegnay digniino fara badanna waa laga bixiyey ama walaayada banaadir ha noqoto ama xarakada guud ha noqoto dhulka soomaaliyeed oo danta guuda oo ummadda ka dhexeeya oo nin maqan iyo nin jooga ay wax ku leeyihiin oo nin sakiira nin kabiira uu leeyahay oo nin dhalo doona iyo nin hadeer jooga ay wax ku leeyihiin ma xalaaloodaayo nin xalaalaysan kara iyo nin maarata yani inta laga gabo u baaqi noqon doono haba yaraatee ma jiro nin walbow ka fikir maanta waa joogtaa berri maxaa imaan doona waxaa imaan doonta ilaahay idankii maalmo aan dheerayn in la xisaabtami doono dhulkaas annaga waa noo diiwaan gashan yahay ka walaayahaan shaksiyaadka kulug kalena waa noo diiwaan gashan yihin noocay doonaan ha ahaadeen ama niman ganacsato isku sheeg oo xaaraanquutayaal ah ha noqdeen ama kuwa dalaaleeya oo xasan garguurta ayaga u dhexeeya ha noqdeen ama kuwa saraakiil isku sheega ah oo maar burburinta loo xil saara ha noqdeen kulli anaga shaksiyanay diiwaan noogu jiraa dhulka la boobayna dhammaantiis diiwaanoo noogu jiraa waxaan leeyahay yaan lacag iyo hanti layska gelinin dhul dadka soomaaliyeed ka dhexeeya kuwa xalaaloobi maayo dhul caama oo ummadda ka dhexeeya in la yidhaahdo adigu qaado ee aniga lacaga siiyaa jeebka aan ku shubte oo dantayda gaarka aan ku fushade ma arrintaas arrin soconaysa caqliguna keeni maayo cilmiguna keeni maayo diinta iyo dadnimaduna yeeli maayaan nin walbow ha ku lugoyn nin walbow hantiha iska gelinin nin walbow ha gabanin haddaad gabatana beritoole cidnagu ha ka weydiini wix adiga kugu yimaado annaga arrinta aan leenahay waa middaas waana ku celcelinay waana wax qoran waa noo diiwaan gashan yihiin maalin maalmaha kamid ahana layska hor imaan doonaa ilahay idankiisa aa lagu xisaabtami doonaa weliba aan rajaynaya ilahay idankiisa inay maalin dhow noqoto haddii alla idmo